galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa sabti bisha juun ee sanadka labada kun afar iyo labaatankana waa shan iyo toban waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggana v o e somaali com saacaduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabtii ee wararka v o e waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garabey daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a qaar ka mid ah magaalooyinka soomaaliya ah oo laga dareemayo dabaaldega ciidda
ciidan ciidihii kale waad ka duwan tahay sababto ah waxaway wadanka hadda gobolada laasacaanood ilaa buuhood le ilaa dhulkii dhan baa isu furan alaabihii saasay u kala gooshayaan waagi hore way kala xirnaan jireen xuduudaha kale oolaan jireen ilaa etoobiya hadda alaabta gashaa alxamdulilahi suuq wuxuu weeye maasha allah sanadku sanadii ugu fiicnaa weeye aan arugna kulley
barnaamijyada hambaliyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka ahna waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dalka switzerland oo ah dal dhexdhexaad ah oo aan ka qayb qaadan dagaalo militari adduunka ah ayaa maanta oo sabtiga marti gelinaya shirmadaxeed caalami ah oo loogu talagalay xal u helidda dagaalka ukrain inkasta oo ruushka aanu ka qaybgeli doonin shirkaasi haddana dowladda switzerland ayaa rajaynaysa in uu bilow u noqdo tallaabooyinka u horeeya ee nabadda ukrain khudbadda uu jeediyey jimcihii madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa waxa uu ku dhaleeceeyey shirka waxaana uu ka dalbaday kef inay isdhiibto ka hor waxa wada xaajo nabadeeda oo dhaba maraykanka iyo dalalka neto ayaa gaashaanka u daruuray shuruuda putin madax badanna ayaa waxa ay ka qayb gelayaan shir madaxeedka ah waxaana ku jira dhammaan hogaamiyaasha g toddoba ee ku shirayay talyaaniga madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa shirka waxa uu u diray ku-xigeenkiisa kamal harris waxaan rajaynayaa in aan garab istaago xulufadeenna iyo saaxiibadeenna si aan u taageerno dadaalka ukrain ee lagu xaqiijinayo nabad waarta oo cadaalada ay kamala haris ku tiri ex ka hor intaaysan u kici timin shir madaxeedka waxaana lagu wadaa in ay la kulanto zelenski kadib marka ay gaarto goobta loo dalxiis tago ee burgenstog switzerland oo shir madaxeedku ka dhacayo israa'iil ayaa duqeyno waxa ay ka geysatay maanta oo sabtiga khaza sida ay sheegeen guubjoogayaal iyo iyadoo dagaalkuna uu dib u soo nooleynayo xiisadda xadka lubnaan iyo yemen bishii sagaalaad ee dagaalka u dhexeeya maleeshiyaadka xamaas ee falastiiniyiinta iyo ciidamada israa'iil ayaa hay-adda difaaca madaniga ah ee magaalada qasda ee waqooyiga dhulkaasi waxay sheegtay in toban meyd ah laga soo saaray burburka saddex guri oo kala duwan oo israa'iil ay duqaysay rafax oo ku taalla koonfurta fog ee khaza ee u dhow masar guubjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in iska hor imaad uu ku dhex maray mintidiinta iyo ciidamada israa'iil galbeedka magaalada iyadoo madaafiic loo adeegsaday xero qaxooti oo ku taalla bartamaha magaalada qaramada midoobey ayaa waxay sheegtay in ilaa iyo hal milyan oo qof ay ka barakaceen rafax tan iyo horaantii bishii mey markaasoo israa'iil ay bilowday howlgallada dhulka oo ay ku baacsanayso mintidiinta kooxda xamaasa waxaa sii kordhaysa cabsida laga qabo isku dhac ballaaran oo ka dhaca bariga dhexe iyadoo dagaalyahaaniinta xisbullah ee fadhigoodu yahay lubnaan oo taageero ka helaya iiraan iyo xamaas ay bilaabeen inay soo ridaan mawjado gantaalo ah iyo diyaarado aan kuwa aan duuliyaha lahayn ah kuwaasi oo ka dhana bartilmaameedyada ciidamada israa'iil meydadka afartan iyo shan hindiya oo ku dhintay dab ka kacay dhismo ay ku noolaayeen shaqaale oo ku yaalay kuweyt ayaa loo duuliyey indiya iyadoo qaraabada iyo khubaraba ay markaasi ku booriyeen new delhi in ay wax badan ka qabato nolosha dadka iyagu ka shaqeeya dibadda koronto ayaa loo badinayaa in ay sabatay dab arbacadii ka kacay dhismahaasi ee mangaf oo ah magaalo xeebeed ku taala koonfurta caasimadda kuweyt shaqaalaha hindida ayaa waxa ay ka mid ahaayeen afartan iyo sagaal qof ee dhintay iyadoo soddon iyo saddex kalena lagu daaweynayo cusbitaallada warkiina waa naga intaas aan ku bilowna suuqada magaalada boosaaso ayaa toddobaadyaddan waxaa laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid dhinaca dukaamaysiga dharka badeecadaha iyo iibsiga xoolaha nool waxaana ganacsatadu ay ka cabanayaan suuqyari la soo gudboonaatay faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan looga soo dirtay boosaaso mashquul fara badan ayaa ka muuqda suuqyada iyo waddooyinka dhex mara magaalada waxaana si xawli ah ay dadweynuhu ay ka dukaamaysanayaan suuqyada kala gedisan ee ku yaal magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso u diyaargarowga munaasabadda ciidda ayaa sannadkan waxa ay ganacsatadu v o a u sheegeen inuu ka wanaagsan yahay xilliyadii hore faadima yaasin jaaca aad baa umahadsan tahay magacayga waxa weye muuse cali aadan ciidan ciidihii kale waad ka duwan tahay sababto ah waxaweye wadanka hadda gobolada laasacaanood ilaa buuhood le ilaa dhulkii dhan baa isu furan alaabihii saasay ukala gooshayaan waagi hore way kala xirnaan jireen xuduudaha kale oolaan jiray ilaa etoobiya hadda alaabtu gashaa alxamdulilahi suuq wuxuu weye maasha allah sanadka sanada ugu fiicnaa weye aan aruurno kulley may dadka weli maxagaa bixin iskoolada weli furan hadeerna waxa weye dekadiina maasha allah waa la weyneeyey oo waagi hore xataa doonyaha ciriiri bay ahaan jireen hadeer hadda doonyihii doonya dheeraada hadda soo gala oo alaabta xataa waagi waxaa dhici jirtay alaaba laga ciidi jirayo waxaa dhici jirtay in markii ciidda la gaaro alaabuhu qayb doonyihii iyagoo saaran yihiin ciiddu ku dhici jirtay sanadka alxamdulilahi alaabta way soo wada xarootay magacayga waxaa la dhahaa laki ibraahim maxamuud waxaan ku noolaa magaalada booso waxaan ahay ganacsatada magaalada booso suuqa aad buu kala socdaa iidan iidii hore waa ka duwan tahay si fiican baa wax noogla gataa subaxdii haddaan soo kala hano aduu afurka inta afureyno unbaan jaanis leenahay marka habeenkan ilaa labaiyo tobanka ilaa kowda unbaa la kala rawaxaa iidan iidii hore waa ka duwan tahay insha alla bulshadana waxaa leenahay farxad ku iida dhammaantii qaar ka mid a qoysaska wax ka iibsanaya suuqyada magaalada ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan u diyaargarowga ciidda magacayga waxaa la dhahaa shukri saalax yuusuf waxaan usoo adeegtay si hagaagsan oo fiican suuqa afar goor shan gooraan ku noqday jawigiisa waa jawi aada u xamaasad badan ciidana aadaa loogu diyaargaroobayaa suuqa afar goor shan gooraan ku noqday jawigiisa waa jawi aada u xamaasad badan ciidana aadaa loogu diyaar garoobayaa habeenkii subaxdii walaa markiis barbar dhigo habeenkii aan daran la-aana maantii dadku waa sooman yihiin waa kulul yihiin badanaa dadka waxa aada fudfudud dhalinyarada ee dadka fudfudud islaamaha markay afuraan a ilmaha la kaxeeyaa si ilmihii maryihii loogu soo cabiro oo lasoo ogaado jawiga dharka quruxda badan marka habeenkii xamaasad badan boqolkiiba boqol aleykum magacayga bushra maxamed baa la yidhaahdaa aad iyo aad ayaan idin soo dhaweynaya meesha aad suuqa aad buu kala socdaa maasha allah ciidan ciid barwaaqo iyo roobabkiioo da-aya iyo dadkii iyo maasha allah wallaahi lama soo koobi karo ciidan iidihii hore waxay u kala duwanta iidihii hore magaalada waa laga xagaa bixi jiray oo kuleel bay ahaan jirtay laakiin sanadkan iidani magaalada dadkii oo dhan way joogaan lama xagaa bixin dee xaalka waa maasha allah dadkii o dhan way isla iideen cabdiraxmaan maxamed weeye insha allah ciidka iyo si fiican baa loogu diyaargaroobayaa ilaahayna jawigeeda magaalada waa noo dejiyo habiibuu ka dhigay ciidda iyo magaalada iyo farxadda iyo arrimaha socda aad iyo aad bay u barwaaqaysan yihiin nimcaan insha allah ilaahay ka rajaynaya inuuna ciidda si khayr ay noogu dhammeeyo insha allahu tacala u diyaargarowga munaasabadda ciidda ayaa sannadkan waxaa muuqata inuu ka duwan yahay xilliyadii hore sababo la xiriira iyadoo ciidku uu ku soo beegmay xilli aysan dadku ka xagaa bixin gudaha magaalada boosaaso sidoo kale waxaa aada loo soo camiray goobaha lagu iibiyo dharka iyadoo ganacsataduna ay sheegeen in adeegyadu ay si fudud ugu yimaadeen maadaama ballaarin lagu sameeyey dekedda magaalada boosaaso faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington haatana waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal iga raalli ahaada waxaan weli ku jirnaa u diyaargarowga ciidda meelaha diyaargarowga ciidda laga dareemayo waxaa ka mid a magaalada jigjiga caasimadda dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gata waa kan waxaa xilligan looga diyaargaroobayaa meelo badan oo ka mid a waddamada dunida muslimka ah ciidda carafo haddaba dhulka soomaalida ay degto ayaa ka mid a goobaha looga diyaargaroobayo soo dhoweynta munaasabadda ciidda carafo haddaba magaalada jigjiga ee caasimada dowladdeegaanka soomaalida oo ka mid a goobahaasi ayaa waxaad ku arkaysaa xilligani suuqyada magaalada oo ay waalidiintu wadaan carruurtooda si ay ugu gadaan dharkii ciidda idaacadda v o a ayaa la kulantay qaar ka mid a waalidiinta waxayna uga warrameen ciiddani waxyaabaha ay kaga ciidihii hore magacayga faadimo cabdi baa ladhahdaa waxaa ka mid tahay dadka suuqa usoo dukaan tegay ee u diyaargaroobaya ciida carafada dabcan carruur ma leedahay haa carruur waan leeyahay bal ka war carruurtii adiga seed u ciidsiinaysaa wallaahi dee ciiddu waa horta maashaalla ilaahay baa keenay waa mid la sugay laakiin sixir barar baan waxba loo iibsanayna waxaad iibsanayd suadiya lacagtaad sidatiiyo wixii lagu gaday baa kala badan markaa waxba lama goosan karayo markaa sixir bararkaasa dadka ana saamaynaya tusaale ahaan mise carruur dhashay anu waxaan dhalay afar carruura afartii markaad suuqa keentay ee wax u gadsay maxaad la kulantay dee dharkii laba labadii halkaan afar carruura uga gadi lahaa laba cumunoodun ba u gadan lacagtaan watay labadii kale waa cirkaa u doon markaa sixir bararkaas waa jira dowladda waxaan dhihi lahaa doolar baa laga sheekaynaya in sixir bararka hoosana looga dhigo hadii kale dee lacagta lacagtaa lasoo garsha shaqaalaaan nahay mashaarkana loo kordhiyaan leeyahay aad baad umadsanta cabdisaam sheekh axmed haye sharif bal nagu warbixi dhaqaaqa ciidan iyo qaabka carruur ah wax loogu gaday iyo siday ciidani kusoo beeganta ciidan iyo ciiddii hore aad bay u kala duwan yihin haye maxay ku kala duwan yihin ciidani waxay kala duwan tahay haye lacag baa lama hays haye waan gartay abaaraa jira haye maxaa keeni sixirbarar lagu jira haye dhaqdhaqaaquna aad buu liitaa haye dhulkiina lama iibsado haye colihii lama iibsado haye matarbaankiina waa laadkiyey xaaladda waa saas sagaal carruurdi ee sagaalka carruurta bal seed u wajahday iyo inaad yani wax u gaddo bal see wey xaaladda maxaan wajihida aniga islaanta habeen iyo dhaar baan shaqaynay haye haye mana mana awoodna intana haye in loo gado dhar haye aniga wala waxaa dhahaa farduuso mahadmuxumed baa lay dhahaa haye suuqii jijigaan taaganahay haye afar carruuraan soo ii tegey haye marka walaalo maxaan ku dhahay wax ay lacagta goynaysana ma jirto haye carruurxan usoo usoo ii tegey wax alla waxay garanayaan jirin haye waxaan wataa waxba iima goynayo haye taniyo saakaan suuqa ku jira haye wax lacagta ay wax goynaysaa ma jirto haye dee marka walaalo waa sidaas Haye.
carruurta waxa lama haya ma garanayaan Sax.
maciishadii kor bay noogu kacday Haye.
waxaan haynana ma jirto wixii aan haynana waxba way noo goynaa yihiin Ee, maxaa is leedahay yacni ee, sixir bararkan iyo waxaan wuu keenay mooyo wallaahi waan garanaana meel alla meelu ka yimid waxaan annagu doolar ma qaadano maxaan ku dhahaaye waxaan ku qaadanaa waa lacagta etoobiyaanka waxay noo tarisanaa bayraate ma jirto Ee, marka dawladda maxaa ka codsan leedeen dee dowladda waxaan ka codsan lahaa inaad sidan wax ka afgaratay maxaan ku dhahaaye naga soo gaadha waxan sidan sidankan ha wax laga qabtaana ka codsan lahay dhankooda qaar ka mid a ganacsatada magaalada jigjiga gaar ahaan kuwa dharka iibiya ee ku dhaqan magaalada jigjiga ayaa ka warramaya xilligan sida uu yahay qiimaha dharka iyo weliba sida wax looga iibsanayo kolay ciida rabadaan baa xagga suuqa ka yara fiican baan odhan karnaa oo ciyaalka la ciidsiiya inta badan Een, ciida rabadaan laakiin ciidana dadka waaweyn baa ciida oo ciidii dadka waaweyn kolkaa dharkii dadka waaweyn xijaabyadii duruucdii een, fiskadii waxyaabahaasan keenoo aad bay u wanaagsan tahay suuq aad buu fiican waxay sheegayaan in suuqxumo ay jirto oo wasaarad jirto oo dhaqaalaan jirto oo duruufo dhaqaale iska jiraan oo dadka waweyn ay leeyihin maba ciidayna carruurtan baa la ciidsiinaya Ee, een, kolay waxa keeni kara sixir barar baa yara jira oo dhibtaasi keeni kara laakiin dhaqaale xumo saas anagu maanaan arko aamine faarax wallaahi iidihii hore iyo iidahana isku mid ma ahan hoosu dhac weyn baa imaaday dee iidba looma maleeyo wax weyn lama gadanayo suuqyadii hore iyo sidii hore isku mid ma aha marka xaggee dhibaatadu ka jirtaa baa is leedahay dee dadkii waa bilaa lacag baanu isleenaha oo wasaarad baa jirta busaarad ba-aan baa jirta haye sidii iidihii hore wax loo gadanayo iidan looma gadanayo haye waa kaa haddana soo wax unbaa laydinka gataa soomaaliya say doonto ma noqotee wax waa nalaga iibsadaa laakiin suuqxumi baan baa jirta magacayga cabdixaliim xushiid nuur baa la idhahdaa alxamdulilah waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada jigjiga markaan qiimayn samayno horta wax kasta ilaahay waa loogu mahad celiyaa alxamdulilah waan fiicannahay laakiin waxaad moodaa dhaqdhaqaaqa hadda markii la eego iyo kii rabadaantii oo kale inay aad u kala fog yihiin kolley ciidan iyadoo ciidda weyn ay tahay haddana xagga dee suuqa soo gelitaankiisa iyo ganacsiga dharka waxaa mar kasta badanta rabadaanta laakiin hadda waxaad moodaa sidii sannadii hore markii la eego in tiriibkan hoos u dhaca xoogaa inuu yar jiri aad moodaa niyo wallaahi ma garan karo waxaan is leeyahay hadda moolkan oo kale marbu dee magaalada moolashasana ay ku yaraayeen imanka laakiin moolasha noocan oo kale way farabateen dubuleeshinka magaaladu soo badanaya haddana dee ganacsigii dhaqdhaqaaqin wuu sii fara badanaya marka meesha hal markii meel hal meel lagu soo hagaagayo iyo markii labaatan meel garaa lagu soo kala hagaagayo way kala duwan yihiin waxaan is leeyahay waxaa loo aanayn karaa inay moolasha noocan oo kale iyo ganacsiga dharku inuu batay isku soo wada duuboo ciidan carafo ayaa sanadkani aan aad looga dareemaynin suuqyada magaalada jigjiga saxmad badan taas oo ay dadku ku sheegeen inay jirto duruufo dhaqaale sidaa darteedna ay qoysas badini ku adag tahay inay dharka ciidda u iibiyaan ubadkooda maadaama ay yidhaahdeen qiimaha dharka uu qaali yahay iyadoo geesta kalena ayna dadku ka quusanin naxariista eebbe islamarkaana ay ku faraxsan yihiin waxa ay haystaan inay kaga farxiyaan carruurtooda maalinta ciidda darteed maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinayaa cabduqaadir maxamed mursal
aan ku bilowna ugu yaraan shan iyo konton ruux ayaa ku dhintay boqol iyo konton qof oo kalena way ku dhaawacmeen dagaal xooggan oo laba beelood ku dhex maray gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka laandheer iyadoo lagu tilmaamay iskahorimaad beeleedkii ugu dhimashada badnaa ee waayadan ka dhaca gobolka galgaduud maamulka galmudug oo wada dadaallo nabadeed ayaa guddi xalraadinha u saaray colaadda islamarkaana ciidamo kala dhex dhigay maleeshiya beeleedkii dagaalamay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ugu dambeyntii gaaray aagga dagaalka isagoo odayaashii beelaha ee halkaasi uu kula kulmay kala hadlay xal uhelidda colaadda iyo inay isugu yimaadaan gogol nabadeed oo uu dhigay magaalada dhuusamareeb haddaba ujeedka safarka madaxweyne qoorqoor dadaalada nabadeed ee socda waxyaabihii uu kala soo kulmay dhinacyadii dagaalamay iyo sida ay hadda xaaladda tahay ayaan ka horeystay wasiirka warfaafinta ee galmudug abshir cabdi shiikow oo xubin ka ah guddiga xal u raadinta colaadda
safarkaasi wuxuu daba socday dadaaladii nabadeed ee lagu doonayay in lagu nabadeeyo dadka walaalaha ee deegaankaasi dega ee qalalaasaha u dhex maray madaxweynuhu bilowgiiba arrintan waa ku guda jiray guddi ayuu magacaabay heer wasiire ka kooban uu xil saaray inay arrintaas galaan kadibna madaxweynuhu ayaa soo xoojiyey wuxuuna shalay tegey goobihii lagu dagaalamay isagoo halkaa kula kulmay beelaha halkaa ku dagaalamay labada dhinac islamarkaana kala hadlay xoojinta go'aamadii ka soo baxay ama fulinta go'aamadii ka soo baxay dowladda ugu horeyso in maarag la kala qaado ciidamadii gogol nabadeed la dhigo lagana wada hadlo dhibtii dadka soo kala gaaray iyo sababihii keena dagaalka
waxaa sheegtay madaxweynaha inuu halkaas tegey oo uu la kulmay dhinacyadii dagaalamay marka muxuu kala hadlay muxuuna kala soo laabtay dabcan siaad og tahay galmudug waxay ka soo saartay dagaaladan go'aamo wax ku ool ah oo sidaan horeba u carabaabay ay ugu horreysay in xabadda la joojiyo la kala qaado ciidamadii halkaa ku dagaalamay lana geeyo goobo loo cayimay kadibna in la qabto gogol nabadeed oo dadkaa lagu nabadaynayo kadib arrintaas madaxweynuhu wuxuu meesha u tegey inuu arrintaasi adkeeyo isagaana dee stateka ugu sarreeya ee uu dadka halkaa jooga u tago lana kulmo una sheego dowladda iyo waxay doonayso lagana hor tago dagaal kale oo halkaa ka dhaca marka madaxweynuhu kadib fadhigii uu galay si buuxda ayay ula qaateen beelihii halkaa deganaa waxayna hadda u diyaar garoobayaan inay usoo ruuqansadaan dhinacan iyo dhuusamareeb oo ah madasha dib heshiisiinta madaxweynuhuna ee labada dhinacba arrintaas ayuu maaragtay la turxaan bixiyey waad garan kartaa meel dagaal ka dhacay oo weli waktigii cusub yahay in dib u heshiisiin lala fadhiisto loo safro oo lala hadlaa inay qiimo badan ku fadhiso marka runtii annagana waan uga mahad celinaynaa arrintaasna waa kusoo guulaysta madaxweynuhu horena guddigii arrintaas oo u xil saaray ayaa meeshaa keenay marka isku duuduub waxaan dhihi karnaa dadaaladii dowladdu waday waa ku guulaysatay inta dhimanna waa dhammaystiraysaa insha allah aagga hadda dagaalka uu ka dhacay oo labada dhinac isku hor fadhiyaan oo ciidamada hadda aad geyseen ama ay ku kala dhex jiraan ee waa sidee bal deegaanada xaaladoodii meelihii dagaalada ay ka dhaceen meeshaasi waa degan tahay waxaa sidii u jooga ciidamadii dowladdu geysay oo ku kala dhex jira kadib dagaaladii cuslaa ee hore u dhacay ma dhicin wax dagaal ah ilaa mahadiis ciidamadiina hadda waxay ku sugan yihiin goobihii la kala geeyey ee dowladdu u aastaysay waxaan dhihi karnaa hawshaas marka waa degan tahay colays hadda aan dhihi karno maaragtay dagaal baa ka dhalan karana ma jiro welina guddigii loo xil saaray waxay kala joogaan maaragtay magaalooyinka kala duwan ee beelahaasi kasoo kala jeedaan deegaankuna hadda waa nabad marka hadda madaxweynihii waa ka soo laabtay goobta ee dhinacyadiina wuu la kulmay marka maxaa lagu ballamay oo gogasha dhuusam reeb taalla ee goormaa lagu ballamay oo laisugu imaan doonaa sidaad og tahay waxaa hadda fooda nagu hayaa maalmihii ciidda hadda dadku waa sooman yihiin waxaan ku talagalnay intii ciid ka horeysana inaan sii turxaan bixinno waxyaalaha hoose samayno tirakoobka khasaarihii ka dhacay ama ka dhashay dagaaladaas baadal ciid marka laga soo laabtana gogoshaas la qabto oo caasimadda ay ka dhacdo si buuxdana ay labada dhinac uga soo qayb galaan dowladda galmudugna tallaabada keliya u harsan waxay tahay in gogoshaas nabadi ka dhalato insha allahu tacaala dadka reer galmudug ee gogoshaas loogu baaqay ee xaqa ule inay kasoo qayb galaanna waxaan ka codsanaynaa inay si buuxda uga soo qayb galaan una diyaar garoobaan in dalkan iyo deegaankanba laga doonayo nabad raagta oo bedesho dagaaladii ee ku soo laalaabtay geyiga soomaaliyeed marka insha allahu arrintaas rajo fiicanna waa ka qabnaa gogoshaasina waa guulaysanaysaa dowladduna waxay diyaar u tahay wixii gogoshaas ka soo baxaa oo nabada inay adkayso kulana xisaabtanto cid kastaoo dhinac marta insha allah
ugu dambeyntii galmudug waxay dagaalo kula jirtay kooxda al-shabaab iyadoo kaashanaysa dowladda federaalka iyo ciidamo deegaan ah marka colaadahan beelaha saameyn intee la eg ayay ku yeelan karaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee maamulkiina uu deegaanka ka wado
dabcan waad garan kartaa dagaal marka mar kastaba soo dhoweyn ma lahan dagaal sokeeya dalkan meeshuu gaarsiiya aadaa loo garanayaa waxa laga dhaxlay iyo xaaladda aan la kala soo kulannaba cid kasta way ka dhadegsan tahay laakiin maadaama maalmihii dambe ama sanadkii dambe lagu jiray dagaal lagula jira kooxaha khawaarijta ah ee gacantii ugu weyneed ee la adeegsanayana ay ahayd shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug waxaan isleeyahay haddii dagaalkani uu sii socdo ama dagaalo kale noocan ay dhacaan waxay fursad u noqonaysaa khawaarijta innagoo ugu baaqaynaa dadka reer galmudug inay ogaadaan maanta waddada keliya ee bannaan waxay tahay ama dagaalka keliya ee loo baahan yahay in la galaa inuu yahay kan al-shabaab inaan u midowno kaas iskana dayno inaan qof isaga dilno si xaqdarro ah oo ilaahayna nagula xisaabtamayo maantana dowladuhu nagula xisaabtamayaan marka waxaan rajeynaynaa inaan cadowgaas u wada midowno dagaalkana joojino dowladduna ay insha allahu tacaala waxay ballan qaadaysaa inay hubiso wax kasta oo lagu heshiiya inay fulaan insha allah
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug abshir cabdi sheekow oo qadka telefoonka iigu warramayey dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa iyadana ku baaqday in la joojiyo dagaalka oo dhinacyada ay wada hadlaan colaadda ka soo cusboonaatay gobollada dhexe ayaa imaanaysaa iyadoo dowladda soomaaliya kasokow dagaalka ay kula jirto maleeshiyada al-shabaab ay wajahayso culayska dagaalbeeleedyadan salka ku haya dhulka daaqa biyaha iyo kala aargoosashada qabaa'ilka guud ahaanba dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waaragaynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waxaana soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal halkaad weli nagala socotaan waa washington haatana waa xilligii aad nooga barateen kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur inta aanan dhambaalada u gelin maxaad noo haysaa anigii dhegeystayaasha daandureeyo inta aanan aadin dhambaallada ay dhegaystayaasha noo soo direen waxaan ku bilaabi doonnaa heesta shankaroon iyo fannaanka iyo weliba siyaasiga brofesor maxamed cumar dalxa
shaxdaageeya joogto kaymaa biyaha shubeeniyo kuusha kacaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin oo shilaawba qortiyo shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madowiyo shaash lagu hareeye shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madowiyo shaash lagu hareeye amashaaca dunidiyo adcido ooshin joogtaad sharafteeda leede shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaaye waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaaye shartalaa daboolo lagana ray shaydaan waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaaye waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaaye sharta laga daboolo lagana ray shaydaan
raagiila daaqo shuqda lagu dareersho meeluu roob shanshada dhigay deexshibaa xinaaye shaxdaageela daaqo shuqda lagu dareersho meeluu roob shanshada dhigay deexshibinaaye وشلاو برفايستو ميديب شيرين لديديو عسار كي شير بايسو عرشبيلي نايسي وشلاو برفايستو ميديب شيرين لديديو عسار كي شايسو عرشبيلي نايسي shubka kuruskishubkara araleeda ad sharafteeda leede shubka kuruskiyo shishubkara araleeda ad sharafteeda leede shankaroon haweenka ayshib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shuqriyaya shankaroon haweenka ayshib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shuqriyaya shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama shirkaanka
waa tahay dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray nuur sheekh xasan carte iyo aabe xaaji mukhtaar macalin cali durdur iyo hooyo nuurto maxamed aadan iyo cabdalla xaaji mukhtaar iyo cabdiraxmaan mukhtaar macalin iyo yaxye xaaji mukhtaar macalin iyo cabdi cali oo ku magac dheer cabdigaabow iyo farxiye xaaji mukhtaar macalin waxa ay jecel yihiin inay halkan tahniyad uga duraan cabdishakuur xaaji mukhtaar macalin iyo xaawo cabdulaahi muxudiin oo gabadhay ugu dhalatay magaalada baydhabo oo ay leeyihiin allah ka dhigo tii soo barbaartay aamin ayaan leenahay hambalyadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah khadar sugow salaad iyo iftiin mc faarax iyo baadiya aadan xudow canab aadan xudow iyo ciiltire sheekh yuusuf shakuur cabdulaahi sheekh iyo eglan cabdulaahi sheekh cali sheekh deer iyo asxaab kale bay yidhaahdeen waxaanay u hambalyaynayaan arooskii aroosadda oo kale ah xasan cabdulaahi shiikha iyo astaahil dhuubane aadan oo arooskooda uu ka dhacay degmada ceelwaaq waxaan leenahay guurkiinna guur khayr gurigiinnana gurinage heestaa aan idiin soo qabanayo waa cadar codkii cabdinaasir macalin
laalmada waxaa tahay laalmada waxaa tahay cusubkiiu baadkiiu u barbartay caanu curdun kuwan ku dhaylmini laalmada waxaa tahay laalmada waxaa tahay cusubkiiu baadkiiu u barbartay caanu curdun kuwan ku dheerini sida canabka beera alla sida sida sida canabka beera ekao hilaaco waqalfidii caanaada qollaraacdeeda alla sida sida sida canabka beera alla sida sida sida canabka beera ekao hilaaco udtumida xidnaayo uunkiyu xabaarya u eeg faras kacaynaba ucaluun jalaade midaaxibnaayo wuxuuntiyu xabaarya wii faras kacaynaba waaluhu jalaadi ninka calabku siiye calab ku caruusa adigo gobolkula caweeya caweyo ayaa leh ninka calabku siiye calab ku caruusa adigo gobolkula caweeya caweyo ayaa leh ku caashaqaay cadaari alcadaari ay jebinin cadowge noqmidan ku ciilbaxo ku caashaqaay cadaari alcadaari ay jebinin cadowge noqmidan ku ciilbaxo cawadhalad waxaa tahay cawadhalad waxaa tahay sida ubax cadaadee ama cadarka oo kale carfun iyo doole cawadhalad waxaa tahay cawadhalad waxaa tahay sida ubax cadaadee ama cadarka oo kale carfun iyo doole alla sida sida sida curasha dayreed alla sida sida sida curasha dayreed cirka oo hilaaco waqalfidii caarada fallaraacdeeda alla sida sida sida curasha dayreed alla sida sida sida curasha dayreed cirka oo hilaaco waqalfidii caarada fallaraacdeeda hambariyo sidii luul ama dahab ka caydhiin ama dahab ka caydhiin caynadood leedee hambariyo sidii luul ama dahab ka caydhiin ama dahab ka caydhiin caynadood leedee ninka calabku siiye calab ku caruusa adigo gobokula caweeya cawayo ayaa leh ninka calabku siiye calab ku caruusa adigo gobokula caweeya cawayo ayaa
dhambaalkan waxa uu noogu yimid sahro aadan cabdi iyo samiiro aadan cabdi iyo jaale aadan cabdi iyo cabdikuus aadan cabdi iyo cabdinaasir aadan cabdi iyo sawdo aadan cabdi cabdinajiib aadan cabdi falastiin xareed cabdi khaalid xareed cabdi kalsoon xareed cabdi saadiq xareed cabdi iyo maa'ido xareed cabdi aabbe aadan cabdinuur adeer xareed cabdi nuur iyo eedo qabow cabdi nuur iyo eedo raxmo cabdi nuur iyo waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan iyaga oo kala jooga dalka soomaaliya iyo dalal dibadda ah maxamed aadan cabdi iyo ladan aadan oo arooskoodu uu ka dhacay gobolka bay waxaanay leeyihiin arooskiina aamin daanta dhambaalkani wuxuu naga soo gaaray dadka kale ah cabdinuur shariif cali xaashi iyo cabdi khadar shariif daahir ayaanle aadan shariif cali xaashi cabdiweli shariif cashir mukhtaar bashiir shariif cumar iyo axmed hiiro bashiir maxamed shariif daahir iyo maxamed shariif maxamed fuure maxamed suuban shariif maxamuud nuur ayaanle shariif axmed iyo muxidiin busiri shariif axmed waxaanay u hambalyeynayaan maxamed shariif cabdi iyo aamine shariif mukhtaar oo wiil ugu dhashay deegaanka dhuxun ee gobolka nagob dowlad deegaanka soomaalida waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabannay heesta isaseeg iyo codka maxamed xasan xuseen lafool ubaxii xusuusteen isku uu jeclaaye ubaxii xusuusteen isku uu jeclaaye kii aan hablo idil yarownka dorgee kii aan hablo idil yarownka dorgee dhigaan la galay iyo ufinaysa waxaadkaa afkigaan la galay iyo ufinaysa waxaadkaa weligay ismaan oran ukegana kumay jirin kume ooridaade markaa qoraaye weligay ismaan oran ukegana kumay jirin kume ooridaade markaa qoraaye isaseekanagu dhaxay anigu sidiidan kugu urfay ogahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu anigu sidiiban kugu urfay ogahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu allo way u fududahay war inaynu kulane sidiiban ayaankiyo calabka u sawraya allo way u fududahay war inaynu kulane sidiiban ayaankiyo calabka u sawraya rabbigay ma eexe sidiiban amaanada barwaaqada ay abuureen eedmaygu dhaliili oo dambi aniga oon gelin dabjeeda igali dhibata ay abuureen jilaygaga afduubeen kala irdeeya jilaygaga afduubeen kala irdeeya anigu sidiibaan kugu urfayoobahay indhahaygu sidiibay ilmada kugu qubaya inkastoo dabiya olol aqalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeenni uradani ku xidhan tahay misna anigu sidiibaan kugu urfayoobahay indhahaygu sidiibay ilmada kugu qubaya alla way u fududahay war inaynu kulannin sidiibaan ayaankiyo calabkow sawraaya alla way u fududahay war inaynu kulannin sidiibaan ayaankiyo calabkow sawraaya rabbigay ma eexdeen alla way u fududahay war inaynu kulannin sidiibaan ayaankiyo calabkow sabraaya alla way u fududahay war inaynu kulannin
damaalkan waxa uu naga soo gaaray ayo xakiimo gaabi macow iyo ay aamino gaabi macow iyo deeqo cali maxamed cali xaaji nuunow iyo shukri jinow nuur iyo farxiyo jinow nuur iyo cibaado xasan nuur iyo timiro xasan nuur iyo saacid cabdi saciid alcadaale iyo bishaaro maxamed xaaji ibraahim maxamed xaaji cabdiraxmaan oore maxamed iyo abshir xasan ibraahim iyo axmed maxamed xaaji aadan xasan maxamed iyo maxamed nuur aadan iyo mukhtaar cabduqaadir axmed iyo safiyo cabduqaadir axmed waxaana ay jecel yihiin iyagoo kala joogo soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood inay taaniyad kaliya laaba ay gaarsiiyaan maxamed aadan cabdi iyo ladan aadan oo arooskoodu uu ka dhacay gobolka bay oo leeyihiin arooskiina aamiin warqadani waxay naga soo gaartay saare cabdulaahi axmed iyo xuseen cabdulaahi axmed deeqo maxamed yuusuf cabdiraxmaan cabdulaahi abubakar iyo faadimo maxamed yuusuf jaamac maxamed cirsi xasan cabdulaahi axmed nuure shukri taqal iyo roodo aadan ibraahim iyo khadre ibraahim jaamac fardowse muuse saqadi iyo cabdinaasir maxamed sahal dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay u hambalyeynayaan maxamed cali yuusuf iyo fawsiye xariir axmed oo meerkoodu ka qabsoomay deegaanka daalaco waxaan leenahay allaha ka dhigo kuwa isku waara ubad khayr qaban allaha ku arsaaqo aamiin heesta ugu dambaysay aan dhegaystayaashu u haynana galabta waa heesta dushaydaan ku saara fanaaniinta awees khamiis iyo luul jaylani intaasna waxaa ku dhan barnaamijka ambaliyadii heesaha waxaa waajadinku kusoo jeedinayay nuur xasan nuur iyo anuga ibraahim xasan garabey daandure intaan mar kale kumi doono nabadgelyo
Daruu soo da'eeso daliya duubo lagu jeefsadaa.
degeystayaal weli nagala socotaan idaacadda galabta iyo wararka v o a oo aad ka dhegeysanaysaan idinkagala imaaneysa washington dalka switzerland oo ah dal dhexdhexaad ah oo aan ka qeyb qaadan dagaalo militari ee adduunka ayaa maanta oo sabtiga marti gelinaya shirmadaxeed caalamiga oo loogu talagalay xal u helidda dagaalka ukraine shirkan ayaa waxaa ka qeybgelaya madax badan inkasta oo ruushku aanu ka qeybgeli doonin shirkan haddana dowladda switzerland ayaa waxay rajeynaysaa inuu bilow u noqonayo tallaabooyinka ugu horeeya ee nabadda ukrain warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo hayo xuseen barre aadan
madaxda switzerland ayaa u diray ilaa boqol iyo lixdan dal martiqaadka shirka waxayna sheegeen in ilaa iyo sagaashan wafdi oo ay ku jiraan qaar ka socda hay-ada caalami ah sida qaramada midoobay ay ka qeybgelayaan shirka shir madaxeedka switzerland ee lagu marti qaaday madaxda caalamka ayaa kusoo beegmaya iyada oo dagaalka ka socday ukrain uu dhammaan dunida saameyn weyn ku yeeshay dagaalka ukrain ayaa sidoo kale horseeday cunaqabateyn caalami ah oo lagu soo rogo ruushka oo ku hubaysan hubka nukliyerka arrintan oo sare u qaaday xiisada u dhexaysa isbahaysiga nato iyo ruushka shir madaxeedkan switzerland ayaa imanaya iyada oo ciidamada ruushku ay guulo yar ka gaadheen bariga iyo waqooyiga bari ee ukrain iyaga oo ballaadhinaya qabsashadii ay hore ugu maamulayeen ku dhowaad afar meeloodoo meel ka mida dalkaasi ukrain haddaba si aan wax uga ogaano diyaargarowga shirka iyo ajandayaasha wadahadalka waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya mustaf bashiir goobdoon oo ah aqoon-yahan ku nool dalka switzerland kana faalloda arrimaha caalamiga ah shirka nabadda ukraina oo ay ku baaqday dowladda federaalka switzerland ayaa waxaa kusoo qulqulaya dalka switzerland gaar ahaan magaalada oo loogu talagalo shirka inuu ku dhaco madaxda caalamka waxaana loogu casumay ilaa iyo sagaashan waddan madaxdooda oo ka kala imaanaya daafaha dunida waxaana ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo iminka ku sugan dalka switzerland waxaa kaloo ka mid a madaxda ka qaybgalayda madaxweyne ku-xigeenka maraykanka wasaaraha jarmalka madaxweynaha faransiiska iyo dhammaan madaxda reer yurub iyo qaaradda afrika iyo aasiya shirkan ayaa waxaa loogu talagalay in lagu muujiyo taageerada ukraina maadaama dagaalka ukrain oo socda muddo laba sano ah dowladda swiiska ayaa horaantii bishii janaayo shirkii davos waxaa arrintaa ka codsaday madaxweynaha dalka ukraina taasoo switzerland ay u dhaqaaqday iminkana switzerland waxay muujinaysaa baaxadda xiriirka diblomaasiyadeed ee adduunka ay ku leedahay waxaana rajaynayaa shirka markuu furmo muddo laba bari inuu socdo oo madaxda halkaas imaanayda ay ka soo saaraan qaraar waxaa laakiin saxaafadda qaarkood isweydiinayaan ma la go'aamin doonaa qaraar ay ku midaysan yihiin sagaashan dowladood oo kale dhinaca kale shirka waxaan ka soo qaybgalen waddanka shiina iyo ruushka oo asaga ah waddanka la doonayo in nabad ay laga xaliyo asaga iyo ukrain maalmahan ayaa switzerland waxay muujinaydaa inay dib u soo- u soo ceshatay xagga arrimaha diblomaasiyadda iyo xiriirka neutraalka oo shirar dhowr ah oo sannadadii hore ka dhici jiray dalka switzerland meesha shirka lagu qabanayo burkishtog waa hadda ka hor shir dibheshiisiin lagu sameeyey waddanka sudan iyo south sudan waxaan dhowraynaa maalmahan waxa ka soo baxa shirka shir madaxeedka switzerland oo socon doona ilaa maalinta beri oo axada ayaa loo arkaa inuu yahay dadaal qayb ka ah dejinta colaadda ka aloosan ukrain
aada iyo aad ayuu mahadsanyahay xuseen barre aadan oo warbixintaasina soo jeedinayay heestii halkeedii xidho ka socoto
waa kaa digaaye ka dareemanahawe haylduufine taarkuu dhisaangaba dayaxlee ahaatide daarkuu dhisaanaba dayaxlee ahaatide dadaalkaadi ahaaya daymaaye dahabley dushaydaan ku saara
heestaasina waxay ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigo ibraahim xasan garab iyo daanduraya sidaa iyo nabadgelyo
Daruu soo dayso daliya duur oo lagu deeqsadaa